guddoomiyaha gobolka hiiranga muuse salaada wehliye oo shir gadoomiyaye shirkun iyo welibaa ku qeyb galay madaxda maamulka gobolka iyo kondegmooyinka gobolka hiiranga welibana warbixin guude laku dhugunsidaya madaxda maamulka degmooyinka welibana laga falanqeeyay amniga degmooyinka arrimo bulshada mashaariicda socota daadejinta maamulka howlo hortawinta anle ee maamulada anqobsoomiya in la hela isla xisaabtanka buuxda shirkunya antuusadeer iyo mudila mamaalamode yaa la hangebagebeeye welibana laha ku saaray warmurtiyada iyo weliba warbaahinta aan ku warbiyaya gadoomiyaha degmada beledweyne cumar calisowa maamulka gobolka hiiraan ayaa shir maalmahan u socday ku yeeshay xarunta maamulka gobolka hiiraan ee magaalada beledweyne kulankaas uu shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane muuse salaad wehliye oo ay kasoo qaybgaleen dhammaan maamulada degmooyinka ah ee gobolka hiiraan sida degmooyinka kale ah beledweyne bunuburto dallaqs maxaas matawaan maqoqri halgan jawiil farlibaax iyo giljir shirka ayaa intii u socday waxaa lagu garafeeyey qorshayaasha waaweyn ee hortabinta u leh halbeega maamulka gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle si loo wajaho daadijinta dowlad wanaagga isla xitaatanka iyo xaqiijinta sarraynta sharciga qodobada ka soo baxay shirkan kow shirka wuxuu mahadcelinayaa dhammaan mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay kulanka muhiimka u ah geedi socodka xanaanka wadashaqaynta maamulka heer gobol iyo heer degmo laba shirka wuxuu dhiirigelinayaa in la horumariyo adeegyada horumarinta bulshada loo haayo si ku dhisan cadaalad iyo sinaan lambar saddex xoojinta iskaashiga amniga nabadeyn guud ahaan xasiloonida deegaanada iyo degmooyinka gobolka hiiraan lambar afar waxaan isla qaatay in dhammaan la fududeeyo arrimaha gargaarka baniaadinimada iyo la dagaalanka musuq maasuqa gargaarka si loo ilaaliyo sarraynta sharciga waxaa la isla qaatay dhammaan maamulka heer gobol heer degmo in la dhaqangeliyo xeerarka iyo qaanuunka dawliga dibushiisiinta waxaa la isla gartay adkeynta nabadda dirisnimada iyo wada noolaanshaha bulshada iyadoo lagu duulayo dadaalada ka socda dowlada hirshabeelle ee la xiriira sidii nabad loogu noolaan lahaa xal waarana loogu gaari lahaa arrimaha colaadbeeleedyada shirku wuxuu hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan degmooyinka cusub ee kasoo biiray gobolka hiiraan ee ay dhowaan meelmariyeen golayaasha dowladda hirshabeelle kuwa xurta ah iyo kuwa aan ugu dambeyn shirweynaha waxaa lagu bogaadiyey wadashaqaynta dhammaan maamulka gobolka hiiraan inay mar walba ka wada shaqeeyaan sidii loo xoojin lahaa hirgelinta tubaha siyaasadda ee maamulka gobolka hiiraan si loogu shaqeeyo amniga cadaaladda iyo sar uqaadista kaabiyaasha horumarinta u leh shacabka